is Nikki Strong, and this is VOA1, The Hits. Forget-
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a aad si toosa uga dhagaysanaysaan mojada gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga iyaga v o a somali com duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa salaasa taariikhduna ay tahay labayo labaatanka bisha maarch ee sannadka laba kun iyo labayo labaatan haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdi iyo barhkii duhurnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mida magaalada boosaaso lagu qabtay kulan lagu dhiirigelinayey ardayda dugsiyadu inay bartaan dhaqanka iyo weliba farshaxanka soomaaliyeed wuxuu ku salaysan yahay koruqaanta dhaqanka iyadoo loo isticmaalayo horumarinta nabadda iyo dowladdiska dhaqanku wuxuu saldhig u yahay habnololeedka guud ahaan bulshada
waxaa kaloo aad maqli doontaan gaadiidleyda ka shaqaysata magaalada laascaanood oo soo dhoweeyey dayactir lagu sameeyey waddooyinka qaar ku yaala magaalada sidoo kale dhegaystayaal qodobadaas iyo weliba kuwo kale oo ay ciyaarihii ka mid yihiin iyo kaalmihii heesa ayaad ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida maxkamad ku taalla dalka ruushka ayaa alexey nevelen oo xabsiga ku jira aqalka kremlinka ee looga taliya dalkaasi ruushkana ka soo horjeeda maanta ku heshay dembi ah wax isdabamarin baahsan tallaabadan oo loo arko in ninkan oo si weyn u dhaliila madaxweyne valadimir putin lagu kordhinayo muddada uu xabsiga ku jirayo nevelen ayaa haddaba amaba haatanba xabsiga ku qaadanaya laba sanno iyo bar xabsi ah iyadoo uu ku jiro xabsi ku yaalla bariga magaalada moscow kadib markii uu jebiyey cafiis la xidhiidhay eeda uu isagu ku tilmaamay inay ahaayeen kuwo macmal ah oo lagu rabay in lagu baabiyo hamigiisa siyaasadeed dembi ciqaabeedkiisii ugu dambeeyey ee ka dhanka ah taasoo sidoo kalena uu uga soo horjeestay in ay siyaasada dabada ka riixayso ayaa suurtagala haatan in lagu daro saddex iyo toban sanno oo xadhiga xisbiga siyaasadda ee madaxweynaha xukunka ka degaya dalka filibiin ee rodrigo durete ayaa salaasadan maanta shaaciyey inay taageeri doonaan ferdinand marcos oo ololaha ku cusub inuu bedelo durete waa madaxweynaha xukunka ka degaye taageerada ka timi xisbiga l d b n ayaa u muuqata inay taageero dheeri ah siinayso marcos oo haatan daadiisu ay tahay afar iyo lixdan jeer islamarkaana ah wiilka kelidii taliyihii hore dalkaasi filibiin kaasoo ayaa haatan hogaanka maamulka doorashada bisha meey ee sagaalkeeda dhacaysa marcos oo inta badan loo yaqaano bongo bong ayaa ka barbar tartamaya madaxweynaha hadda xukunka ka degaya inantiisa oo lagu magacaabo sara taasoo sidoo kale iyaduna hogaanka ololaha madaxweyne ku-xigeenka haysataa iyadoo madaxweyne ku-xigeenka iyo weliba madaxweynaha dalkan filibiin si gooni gooni ah loo soo doorto duur wacna wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baalka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta aynu ku bilownay dhowaana dowladda hoose magaalada laasacaanood ayaa dayactiri ku samaysay waddooyinka qaar ku yaalla magaalada arrintan ayaa waxaa soo dhoweeyey dadka isticmaala waddooyinkaasi oo ay ka mid yihiin dhalinyarada gaadiidka bajaajta ku shaqaysata wariyahayaga cabdikariin olol ayaa la kulmay qaar ka mida dhallinyaradaasi islamarkaana warbixintan inuu hayaa
samaynta wadada laamiga magaalada laascaanood dhallinyarada iyagu wato bajaajyada bal ka waran isu socodka gaadiidka dhibaatada markii hore ku qabteen barnaamijka v o a adoo magacaa ku bilaabaya bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiraxmaan cali xaydar waxaan ahay dhallinyarada ka shaqaysa teglayaasha gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood laamiga weynawada waan ku qabnay dhibaato aad iyo aad u weyn baan ku qabnay waxaa ka mida gaari weyn hadduu waddada maraya maanaan baasi karin oo waxa ay naftu nagu sababi jirta mararka qaarkood in shil aan ku galna staanku lena baas oo annaga gaariga weyna aan ka dhammaan gaari kale nagu soo galo xitaa sida waaradada baabuurta canameelayaasha jeynaha iska wadaaya xitaa laangruusarka ayaan durka ku dhaafna ahaan jirtay waddada wadagobdi ahaan jirtay dhinacyada dubaalaga gaariga looma dii kari lahayn oo haddii shil kugu yimaado kamaadba laamiga taayirka ka warragna wuu dheeraa marka dhibaatooyin aad badan baan ka qabnay haddase alxamdulilah rabbilcaalamiin laba gaari oo wana marayaan dhinac ka baasnaa laamigii noo macnaaday godadkii oo nalaga awday xitaa inaan soconay in kala dareemi mayno markii hore waxaa jirtay dee in shilalka oo kale khatar ah oo haydeen gaadiidku idinka jijabi jiray ruurta tootale inta badan wax nalaga qaban jirin ma jirtaba cashuur inta nalaga qaada taa sanadkaa nalaga qaada ka hor cashuur wax nalagu qotay maanaa arag kaga daranta cashuurtii berigii hore dadka laga qaadi jiray waxay ku dhexi jirta akoon qof magaciisa ku qoran tahay laakiin cashuurta hadda nalaga qaada waxaa ku qoran akoon dowladda hoose taana mahadda ilaahay baa leh ilaahay ka sokon waxaa iskala golaha deegaanka gaar ahaan maayarka cabdiraxiin cali cismaan cabdiraxmaan cali ismaaciil iyo maayar ku-xigeenka hadda cashuurtaan bixinayno akoon dowladda hoose ku qorantaa lagu shubaa baabuurtu ka waran khasaaraha idinka soo gaari jira hadda maalin kasta shakal baa naga sii dayn jiray waxaan dadka ku qaadnaana waa bointi two waxaa laga yaaba bishii aan laba shakal badno haddana alxamdulilah rabbilcaalamiin shakalna ma bedelno taayirna nagama qaraxo daawana nagama qallocsoomo ah waddadiina waxay noo noqotay waddo ballaadhan oo kifaaya bal waxaad iga warantaa markii hore dhibaatadii aad laamiga burbursan aad ku qabteen xaafadaha la tegi wallahi laamiga burbursan dhib badan baan ku qabnay gaariga aad buu kaqlaynayaa wax weeye dhib bad ka dhigo jagodood buu ku dhacdhacayaa marka dee dhibbaanu kula kulmin haddana aayar annagoo iska degebaanu iska marnay marka hore dee dhib baad ku qabteenoo
hadda markii hore dhib baanu ku qabnay hadda laakiin gaarigu isagoo aayarska soconay aayarka degeysa aadan dareemaynba laakiin markii hore kadhado meel wax gaarigu ku dhacayo god yaroo ku dhacayo wax weeye gaari laamiga yaroo mar walba baabuurtu weeye ay haa waddad ciriir bay ahayd wax weeye laba gaari iskuma dhaafi jirin haddana waddada weyna balaanana maasha allada ka aad iyo aad baa mahadsan bal waxaad iga warantaa isbedel xagga dhanka wadooyinkaa baa jiray saamayntii markii hore ay lahayd iyo hadda sida isu bedeshay magacaagadoo ku bilaabaya dhallinyarada gobolka soolla ka mid a magacaygu waa aftaax jaamac xuseen wadooyinkii iyo magaaladii wataa qurux noqotay wadooyinkii iyo isbedelkeediina de waa taam bay noqotay dee quruxun bay soo kordhisay magaaladii oo horumar ay soo gaadhay wey bal ka waran markii hore dee inaad meel gaadhaan way idinku adkayd oo saamayn ba idinku yeelan jirtay haa markii hore saamayn bay nagu yeelan jirtay waayo cidhiidhi bay ahayd haddeer waa way weynaatay dee haweyba wadooyin way kala heleen nafis bay kala heleen baabuurtii oo dhan wallaahi maasha alla haddana waddadoodi waa fiican tahay oo de sidood aragtaa haddana u malanayaa waddadoode sidii hore afar haad ba hadda noqotay marka hore laba haad ba ahayd haddana waa afar haad noqotay baabuurta nafis bay ku marayaan dee marka horena de jajab buu haayo haddana de wax jajaba kuma ergeysido maasha allah ninkii dee haddana maa ninka sameeyay haddana maasha allah waxaan dhahayna de hambali aan dhahayna ninka hadda wax qabtay noo qabtay de waa ninkan weeye haddeer hore cabasho badan baad u muushin jirteen dhallinyaradiina tigaha wato oo kale cabashuur baan naga qaadi jiray xolna noo qaban jirin de maasha allah haddana waad aragtaa waddadii watala noo dhisay haddana waxaan doonayna bilicdii magaaladana soo baxdaan doonayna shaa dhirtiina lagu daro hadii la hedno inkastoo weliba haddana xaafadahan bisha casimka loo baxo loo baxayo tan kale tooci loo baxayo farxaskula loo baxayo manhal loo baxayo wadooyinka ool wada jirayin sida maaragtay xaafada dhexdeeda oo kale xataa wallahi xaafada dhexdeeda markaad marisi baa la qaatay kuwa waddada ku jira markamaynkuna dee awal mushkiladeed hadda waa hadda sida haddana waa dhaantaa maasha allah hadda sida waa dhaantaa haddeero sida caqabad weyn baan ugu haysay hadda dareemi maysaan dee dareemi mayno hadda dareemi mayno maasha allah wallah aad iyo aad oo maasanta waa kay wareysigana cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood waan hagaaga dhegaystayaal warbixin kale oo iyaduna ku saabsan isla arrimahaasi dhallinyarada iyo weliba kaalimihii heesaiyo ciyaarihii waa inoo soo socdaan aan idhaahda ciyaarihii baa iyaguna inoo soo socday haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
Let's go, let it go.
kalgacayl rasmiya karoorin codkaasi dhegaystayaal xawakiina dhegayaynu intaasi kaga nimaadna islamarkaana aynu hore ugu sii soconno qeybaha kale ee idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhallinyaro isugu jiray wiilalyo gabdho oo magaalada boosaaso loogu qabtay tartana lagu barayay soo noolaynta dhaqanka iyo weliba koruqaadista farshaxanka dhallinyarada ayaa lagu wacyigeliyey koruqaadista dhaqanka gaar ahaan dhallinyarada wax ka barata dugsiyada hoose dhexe ee magaaladaasi boosaaso wariyahayaga yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya tartankan oo ahaa mid ku saabsan sidii kor loogu qaadi lahaa dhaqanka iyo weliba farshaxanka ayaa waxa uu ka koobnaa agabka dhaqanka iyo weliba suugaanta qaybaheeda kala duwan oo ay ka mid yihiin ciyaaraha haydaha iyo dhaqanka waxaana lagu tababarayay dhallinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho oo ka kala socday qaar ka mid ah iskuullada hoose dhexe ee magaalada boosaaso waxaana barnaamijkan iska kaashanaya wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska puntland hay-adda kaale iyo weliba jaamacadda b s u iyadoona door weyn ay ku leedahay dalladda ururada dhaqanka iyo farshaxanka ee gobolka bari ee lubaan maxamed sakariya ismaaciil oo ah agaasimaha waaxda hidhaha iyo dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta puntland ayaa ugu horreyn sharaxay barnaamijkan iyo weliba muhiimadda laga leeyahay waxaynu halka maanta u joognaa tartanka usoo diyaargaroodeen ee tartan dhaqameedka dugsiyada hoose dhexe oo magaalo kasta laga soo xushay laba iskool oo ku tartama garow waa ka soo qabannay qardho waa ka qabannay wasaas maantana idinla joognaa wuxuu ku salaysan yahay koruqaadinta dhaqanka iyadoo loo isticmaalayo horumarinta nabadda iyo dowladiska dhaqanku wuxuu saldhig u yahay habnololeedka guud ahaan bulshada saa darteed ayuu muhim u noqday dhaqankeena soomaaliyeed inaynu kor u qaadno soo noolayno baranno si aynu u hagaajinno nidaamkeenna dawligaah wacyiga nabadda
qaar ka mida macallimiin ka socotay iskuullada tartankan loo qabtay ayaa sheegay in muhiim ay tahay in dhallinyarada lagu baraarujiyo dhaqankooda waxaana barnaamijkan ay ku tilmaameen mid dhallinyarada wax badan ka bedeli doona habdhaqankooda runtii barnaamijkan loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo dhaqanka iyo ciyaaraha loona adeegsado inay qayb ka qaataan ama xoojiyaan nabadgelyada iyo isdhexgalka bulshada muhiim ayuu u yahay bulshada iyo ardayda iyo iskuullada dhammaantood hadday inoo tahay gobolka bari intaan baaxadda la eg oo gaar ahaan boosaaso in marka koowaad labada iskuul laga soo xusho inay maanta ay noqdaan iskuullada ugu horreeya ee wasaaradda warfaafinta iyo tiimkeeda ay u qabtaan dhiirigelin hiddaha iyo dhaqanka iyo ciyaaraha iyo aqoon intaba lagu dhiirigeliyo qaar ka mid a dhallinyaradii maanta loo qabtay barnaamijkan kor loogu qaadayo wanaajinta dhaqanka ayaa waxa ay soo bandhigeen suugaan iyo weliba farshaxan ku saabsan dhaqanka si ay u muujiyaan inay u heelan yihiin kor u qaadista suugaanta qaybaheeda kala duwan u tartama aqoontiyo cilmiga lagu tanadaye tusaaliyo waxaa faan ku filan laga tilmaan qaato tawciidka eebiyo xadiis u turjumo shiikhu taxaanaha axkaamtiyo darsiga laysku tabinayo haddii aan tacliin jirin naxwaha lama tafsiireene gabdhayahow sidee weeye ilbaxnimadu saas ma aha hadba suuf karkara ma aha sararaha bannee ma aha qorqor suniyaha ma aha dhabannada sibaaq ma aha sanka oo la mudo ma aha
ugu dambayntii gudoomiyaha ururada hiddaha iyo dhaqanka ee luubaan ee gobolka bari cabdirasaaq axmed siciid iyo weliba isuduwaha warfaafinta hiddaha iyo dhaqanka ee gobolka bari shacayb yuusuf ciise ayaa sheegay inay farxad gelinayso in dhallinyarada lagu tartansiiyo soo noolaynta dhaqanka iyo weliba suugaanta in arday yaryar oo dhaqanyaqaanaa oo garanaya ciyaarihii iyo dhaqankii iyo farshaxankii iyo agabkiiba ay boosaasi joogaan iskoolladii wax way dhiganayaan haddii lagu horrame bahda waxbarashadana wax way sharaf bay u tahay waxaana ku dhiiri gelinayaa in ay door muhiima ka qaataaniin horumarinta dhaqanka soo noolaynta farshaxankeennii muhiim gaara bay runtii ka wasaarad ahaan noo leedahay inaannu dhiiri gelinno hor qabanno dhaqanka dhaqankeenna saan hore u sheegay waa jiritaankeenna kulamada tanu tartamada tanu inahan ma ahaan doonaan waa ay sii socon doonaan waxaan kula dardaarmayaa oo maamulayaasha u soo jeedinaya in dadaalka iyo juhdiga ay ardada geliyeen tartamakan aysan halkaas ku joojin yuusuf maxamuud v o e boosaaso
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o e waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o e
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
waa hagaagi dhegaystayaal halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo maxamuud mascade
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee maamulka kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa durbo bilaabay helitaanka macallinkii sida rasmiga ula wareegi lahaa majaraha kooxda kubadda cagta ee manchester united macalinka haatana kooxda layliya ee raf reynak oo isagu kooxda xilli ciyaareedkan markii uu dhammaado ka tegi doono oo heshiiskiisuu intaa ku egyahay ayaa beddelkiisii manchester united ilaa iyo hadda aanay soo helin laakiin macalimiin afara ayaa wararku waxay sheegayaan haatan in afartaa midkood ay kooxda kubadda cagta ee manchester united soo shaqaalay inanto macalimiintan ayaa waxay kale yihiin marusiyo bajatino tababaraha kooxda kubadda cagta ee b s g eric danhag tababaraha kooxda kubadda cagta ee ikis yulian alubategli tababaraha kooxda kubadda cagta ee saviya iyo louis enrique macalinka xulka qaranka ee sbain macalimiintan afarta ayaa mid walibahay waxaa wararku ay sheegayaan in kooxdu ay si gooni ah ula hadashay islamarkaasina marka ugu dambaysa ay mid uun go-aan gaari doonto laakiin tababare louis enrique ayaa taageeryaasha kooxda kubadda cagta ee manchester united jeclaan lahaayeen in uu u yimaado laakiinse macalinkan oo xulka qaranka sbain laylinaya ayaa dad fara badan rumaysan yihiin in aanu shaqada macalinimada qaranka uga tegi doonin kooxda manchester united laakiin macalinka sida weyn isha loogu hayo ayaa waxauu yahay mauricio bogetino oo isaga maalmahan kooxdiisa b s g ay guuldarooyin fara badan habhabanaysay waxaana suuragal ahba shaqadiisa inuu waayo ka hor inta aan xilli ciyaareedkan dhammaanin taasi oo fursad siinaysa kooxda kubadda cagta ee manchester united isla wararka manchester la xiriir ayaynu ku jirnaayey waxaa wararku ay sheegayaan in ciyaaryahan richarlison wiilka afka hore uga ciyaara kooxda kubadda cagta everton una dhashay wadanka brazil in uu safka hore kaga jiro xidigaha kooxda kubadda cagta manchester united doondoonayso laakiin sidoo kale xidigan wararku waxay sheegayeen kooxda kubadda cagta ee real madrid uu macalinkiisii hore ee angeloti laylinayo ay iyana xidigan doonayso inay banabey ugeyso arsenalna waxa ay ka mid noqotay kooxaha ku raad jooga ciyaaryahan arthur melo oo ah ciyaaryahan u dhashay wadanka brazil qadkan dhexe uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee yuventus ciyaaryahankan oo tan iyo sidii ugu tagay kooxda kubadda cagta yuventus aan boos rasmiga ka helinin iyo xirfadiisa kubadeed waxaa la tilmaamaa in ay tahay mid aada u wanaagsan waana sababta macal arteeta uu isleeyahay haddii xidigan aad keento wuxuu wax weyn ka bedeli doonaa qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta ee arsenal laakiin taageeryaasha kooxda kubadda cagta ee arsenal ayaa rumaysan xidigan booska kala kooxda yuventus inaanu wax badan kusoo kordhin doonin koox ka ciyaarta wadanka ingiriiska dhinaca ciyaaraha kubadda koleyga wadanka mareykankana haddii aan jaleeco l a lakris ciyaaryahan labaron jamesna uu si weyn dhabarka ugu sida maalmahan kooxdaasi ayaa xalayto waxaay kulan adag la ciyaareen kooxdiisii hore ee cleveland cavaleres lakers waxa ay kaga soo adkaatay cavaleres boqol soddon iyo hal halka calivars cavaleresna ay keensatay boqol iyo labaatan labron james soddon iyo toddoba dhibcood aan dhahday soddon iyo sideed dhibcood ayuu ka dhaliyey kooxdiisii hore inkastoo kooxdiisu ay kaalinta sagaalaad ku jirto haddana taageerayaasha l a lakers waxay rumaysan yihiin in uu xidigan suuro gelin karo kooxdu inay ciyaaraha isreebreebka usoo gudubto waaya dhegeystayaal xubinta ciyaarahan intayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe waa mascado ilalashada iyo nabad
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay maxamuud mascade oo xubintaasi ciyaaraha inala socodsiinayey gabagabadii baynu ku dhownahay dhegaystayaale aan qodob ka mid a wararkii adduunka aana dib idiin xusuusiyo maxkamad ku taalla dalka ruushka ayaa alexey navelen oo xabsiga ku jira aqalka kremlinka looga taliya dalkaasi ruushkana ka soo horjeeda maanta ku heshay dembi ah wax isdabamarin baasan tallaabadan oo loo arko in nin kaloo si weyn u dhalayla madaxweyne valadimir putin lagu kordhinayo muddada uu xabsiga ku jirayo navelen ayaa haatanba xabsiga ku qaadanaya laba sanno iyo badha xabsi ah iyadoo uu ku jiro xabsi ku yaala magaalada moscow berigeeda kadib markii uu jebiyey cafis la xidhiidhay eeda uu isagu ku tilmaamay inay ahaayeen kuwo macmala oo lagu rabay in lagu baabi'iyo hamigiisa siyaasadeed dembi qaabeedkiisii ugu dambeeyey ee ka dhanka uu sidoo kale isagu ka soo horjeestay islamarkaana u arkayay in siyaasad ay dabada ka riixaysay ayaa haatan suurtagala in xabsigiisaasi lagu kordhiyo muddo saddex iyo toban sanna haatanna dhegaystayaal aynu ku wada nasanno heestan u qaadayo xalidhaanto
dhaqaajinarmaa loo dhintaa
ceelka dhoobawey bay ka dhaamisaa anna dhagax madoobaan ka dhaantaynayaa codkaasi cabdi dhaantana dhegaystayaal wuxuu ugu dambeeyey idaacaddeeda uurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo intaynu afarta galabnimo isugu iman doono idaacadda tan xigta waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo